waxaa xaflad dhiirigelin ah loo qabtay ardayda markasu imaamu shaafici ee magaalada mandheera munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay ardayda macallimiin culummo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ardayda markaska ayaa ugu horreyn soo bandhigay bandhigyo ay ugu talagaleen munaasabadda
idaa goortii zulsilad ay gilgilato al-ardu dhulkii silsaalaha gilgilitaankeeda ugu dambeeyey oo akhrajat ay soo saarto al-ardu dhulkii asqaalaha culaysyadeedii
الحمد لله مسليا على محمد وآله ومن تلا qaar ka mid ah culummada iyo waalidiintii ka soo qayb gashay xafladda ayaa bogaadiyey dadaalka macallimiinta iyo ardayda
ilmaha horta saddex goor aan u celinay maasha allah maasha allah maasha allah waa ilmo aad iyo aada loogu shaqeeyey waalid ka soo shaqeeyey macallimiin ka soo shaqeeyeen ee, waxbarashadoodii heer sare ayay maaragtay xawaa- ay marayaan ilaaha u barakeeye alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin meeshaan maanta waxbaa lasoo dhigay rag baa caawa riyoon doono ilmihiisana inta ay ku jirin ilmo dadad hadhow ku boodboodi doon meel ilmo la geysto waxaa ugu khayr badan meeshan iyada ah maxaa yeelay nabigu sala allahu calayhi wasalam markii uu tilmaamayey inii uu ibnu aadamku markuu dhinto camalkiisu inuu dhammaan hayo wuxuu ka soo reebay saddex saddexdii waxaa ka mid ahaa ilmo yar ilmaha aad adduunka kaga tagto ay oo kuu soo ducaynhaya ugu dambayntii maamulaha markasu imaamu shaafici ayaa ka warbixiyey taariikhda markaska
waa taxfiidka qur-aanka maca tasxiix weeyaan waxaa kaloo la jira marka intaa keli maaha alibti- ma- ma- ma- madarasa alibtidaaya walicdaadiya way ku jirtaa oo culuumu sharciya lagu bartay ibtidaa'i oo lix galaasa yani lix sano waxa weyn ku dhammaanaysa iyo cadaadi iyadana waxa weeyaan saddex sana ah qayb kale marka waxaa jirta oo waxa weeyaan maadi ah oo maadooyinka muhiimka ah ilmaha aynu ku barayno oo xoogga aynu saarayno inta haddaan igu yimaado marka markaasku wuxuu aasaasan yahay bisha toddobaad baynu furnay bisha toddobaad yaynu furnay laakiin saddexda biloodoo hore waxay iska ahayd isku tutoosin iyo inta ka soo qabi iyo halkaa ka keen boodhin haddii howshiisi lainkaga sheekayn maayo waa howl dhib badan dowlad maahan cid kale waxa weeyaan aynu aan xamili karin adigo afartii bilood hadda u dambaysay unbaa un ilmuhu casharadu ay la qabsadeen intaa yarto aad arkaysaan oo laga yaaba dadka qaar inay la weyn tahay afar bilood iyo saddex bilood qaarkood laba bilood bay joogaan ilmaha qaar saddex bilood kuwii ugu badnaa baa waxaa weeyaan waxay joogaan lix bilood marka allah idan barkeeya markaaski waa mar waa markaas noocaas ah waalidiintana runtii way dadaalaan waalidiintana hadda way dadaalaan in kastoo waxaa weeyaan xilligu iska adag yahay xilli adag ay iskaga soo hagaagtay waa xilli aad iyo aad u adag cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera